maamulka la baxay puntland ayaa weerar ku qaaday kalluumaysato ka howlgala magaalada garacad ee gobolka mudug habeenkii xalay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa waxay weerar ku qaadeen kalluumaysato ka howlgala xeebaha magaalada garacad ee gobolka mudug matooro ay lahayeen kalluumaysatada ayaa la sheegay inay ciidamadu qaateen waxayna kalluumaysatada sheegeen inay lacago cashuur ah laga qaado haddana aysan xurnimo heleen mid ka mid ah kalluumaysatada ayaa sheegay in kalluumaysatada eed ay laheen dusha loo saarinayo weerarkii xalay ayaana lagu dhacay matooro ay lahaayeen kalluumaysatada mid waa been abuurna ku been abuurtay wey oo waxaanaan ka shaqayn layidhi waa ka shaqaysaa ee waxaa dhacday in la yidhi waxa weeye doonyaha ha la galo oo ha lala dagaalamo haddii taasu dhacdona wax badan baa khaldamaaya waxaan ka rabnaa wasaaradda kalluumaysiga iyo deegaanka garacad qeyb dadka ku shaqa leh cashuur bixiyayaal baana anagu haddaanu dembi leenahana dembiga iyaga in laloo caddeeyo haddaanan dembi lahayna si xora oo xalaala inaan ku shaqaysano way jiraan qalab la furtay oo matooro hore oo dib loo soo celiyey iyo kuwa hadda xalayba dhacday oo dee warbixin la dhiibay falkina la fuliya lagu dhaqaaqay annagoo awalba tirsanayn in nala soo maro oo la yidhaahdo wixii idinka khaldan see wax yihiin oo aanan meel wax la jirin waxnana loo sheegin marka dhibka halkaa ka soo kordha nin kasta waa saamaynaysa motorada la furtay anigu waxaan ogahay waa afar waa labiyo labo noocoodu waa motorada yamaahada oo afartan layaashaa wey xataa waxaa la sameeyey mas-uuliyad daro oo dadka iyagoo sabaynaya oo meesha yaalaba motoorka loo wati bulshada ku dhaqan meelaha uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa waxay la kulmaan eedeymo kala duwan oo ugu imaanaya dhinaca maamulka